bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkoran waxaa ka mid ah odayaasha mootabajaajka magaalada jowhar oo baaqudre maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo midka degmada jowhar faahfaahin dhalaad ah oo kasoo baxay daacish lagu duqeeyey cal miskaad mas-uuliyiin ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland oo galgacyo ugu qaybgalay munaasabada lagu dooranayo hogaanka naadiga aqriska ee qoralka gobolka mudug warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan maraykanka oo bilaabay qorsho cadfays loogu fidinayo maleeshiyaadka khaze
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhowaataan asagii balbalaaran odayaasha mootabajaajka magaalada jowhar ayaa baaq u diray maamulka gobolka shabeellaha dhexe wadayaasha mootabajaajka ka shaqeeyay magaalo jowhar waxaay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo midka degmada jowhar ay ka codsadeen in laga dhaafo lacagta ay kusoo rogtay wasaaradda gaadiidka maamulka hirshabeelle wadayaasha mootabajaajka magaalada jowhar ayaa baaq u diray maamulka gobolka shabeellaha dhexe wadayaasha mootabajaajka ka shaqeeyay magaalo jowhar waxaay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo midka degmada jowhar ay ka codsadeen in laga dhaafo lacagta ay kusoo rogtay wasaaradda gaadiidka maamulka hirshabeelle oo ka kooban bajaajleyda gobolka shabeellada dhexe waxaan halkan isugu nimiday dhibaatooyin na soo food saaray oo hadda aan ahayn oo mar horena saan oo kale noo soo food saaray xisna anfici weynay haddana nagula soo rogaal celiyey kuwaasoo ah culays aanan qaadi karin haddii uu yahay dhaqaale iyo haddii ay wax kale tahaba labadaba aanan qaadi karin annaga oo ku nool gobolka shabeellada dhexe kuna joogno danteenna isaga joogno oo dhaqaalana nagala qaado oo wasaaradda maaliyadda ay dhaqaalo naga qaado haddana bannaanka haddii beledka magaalada aan ka baxno kontarool kasta noogala qaado lacag kale oo aan qabannin ayaa haddana waxaa noo yimaadeen wasaaradda gaadiidka federaalka oo hirshabeelle oo noogu timiday in ay wax yidhaahdaan waxaa idiin samaynaynaa leysin tarasmasaale buug iyo taargo cusub taas oo aan nambar una haddii aad dhaafto waxba ka gelin mana bixi karno waxaan maamulka gobolka shabeellada dhexe ka codsanaynaa oo madaxweynaha uu weyn yahay oo guddoomiyaha gobolka ku xigo oo maamulka oo dhan qusayso haddii ayaga ay wax ka og yihiin in ay naga qabtaan nama qabata annaga ay naga joojiyaan ilaa laga helaayo tasiilaadka loogu tala galay gaadiidka oo xaq u leeyahay oo ah istaraado waddo la maro wadala'aanna waa jirtaa madaxa nolaa dur ku martana male waxaan la sheegayan meelaa anag wax uu keenna xataa male lama sax meelaa u soceynaa hal dollar noola siiyaa saddex kun qub baa laga qaadi waa maxay noo goysaa maxay noo tartaa marka wadda saan waaye gacmo meelaa ku dayna male steering meel oo toos lagu wada karo male anagaaba qarab iyo qarbabax iyo qax ku jirna mafaanta adiga mideeda kale mawtaaliya waxaa codsi ah dhigaa aanu sheegaa wadda oo toosan oo nadiif oo laami saaran oo sharaf iyo ixtiraam loo anoola keeno leysini waxdhan markaas waa ogonala dowladda turkiga ayaa ka hadashay caqabado soomaalida ku haysta sharciga deganaanshaha soomaaliya daahir ayaa faahfaahinaysa safaaradda soomaaliya ee magaalada ankara ayaa dowladda turkiga kala hadashay sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha soomaalida ka haysta sharciga deganaanshaha dalka turkiga safiirka soomaaliya ee turkiga danjire fadxudiin cali maxamed ayaa kulan la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga cali kulankan oo ka dhacay magaalada ankara ayaa lagu falanqeeyey sidii muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalkaasi ku sugan looga caawin lahaa helitaanka iyo cusboonaysiinta sharciga deganaanshaha iyada oo laga eegayo sidii xal kumeel gaar ah iyo mid rasmi ah looga gaari lahaa arintan danjire fadxudiin nacali ayaa wasiirka uga mahadceliyey taageerada iyo garab istaaga joogtada ah ee turkiga ay u fidiso dowlada soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waxa uu sidoo kale xusay in xiriirka laba labada dal uu ku dhisan yahay walaalnimo iskaashi iyo is-ixtiraam soo jireen ah islamarkaana uu sii xoogeysanayo sanadba sanadka ka dambeeya safiirka ayaa tilmaamay in safaaradu ay bilihii lasoo dhaafay si weyn uga shaqeynaysay sidii loo xalin lahaa arrimaha sharciga deganaanshaha ee ay wajahayaan qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku sugan turkiga waxa uuna sheegay in arrintani ay qayb weyn ka qaateen wasaaradaha arrimaha dibadda iyo amniga qaranka ee soomaaliya kuwaas oo safaarada kala shaqeeyey xog ururin iyo iskudubaridka dadaalada diblomaasiyadeed ee ku saabsan xal u helida arrintan dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga ayaa ballan qaaday in dowlada turkiga ay si dhow ula shaqeyn doonto safaarada soomaaliyeed ee ankara si xal rasmi ah looga gaaro caqabadaha deganaanshaha ee horyaala jaaliyada soomaaliyeed kulankanna ayaa kusoo idlaaday is-afgarad iyadoo labada dhinac ay muujiyeen doonis wadajir ah oo lagu xoojinayo xiriirka iskaashiga iyo taageerada u dhexeysa soomaaliya iyo turkiga turkiga ayaa bishii julaay ee sanadkan joojiyey bixinta deganaanshaha ajaanibta ilaa amar dambe marka laga reebo xaaladaha qasabka ah sida arrimaha caafimaadka waxbarashada iyo ganacsiga caalamiga ah faahfaahin oo dheeraad ah ayaa kasoo baxaya daacish ee lagu duuqeeya calmiskaad cabdinaasir maxamed ayaa faahfaahinaya faahfaahino kala duwan ayaa waxay kasoo baxayeen weerar dhowr jiha oo ciidanka puntland ay ku qaadeen deegaano ku yaala tuga baalade ee ka tirsan buuraha calmiskaad ee gobolka bari kadib markii ay heleen xog ku saabsan maleeshiya ka tirsan kooxda daacish oo halkaas la sheegay inay ku dhumaalaysanayeen maalmihii ugu dambeeyey wararka ka imaanaya goobaha ciidamada maamulka puntland ay weerareen ayaa waxa ay sheegayeen in halkaas khasaaro xoogan uu kasoo gaaray maleeshiyaadka kooxda daacish iyadoona weli ay socdaan howlgallada lagu sifeynayo maleeshiyaadka kooxda daacish ee halkaa ku dhumaalaysanayay dhinaca kale diyaaradaha dagaalka mareykanka ayaa xalay duqeyn culus waxa ay ka fuliyeen buuraha calmiskaad ee gobolka bari iyo deegaano kale oo muhiim ah sida ceelka la yihahdo baarakilax iyo dhowr deegaan oo markaasi buurleyda calmiskaad ka tirsan dhammaan goobaha diyaaradaha dagaalka mareykanka ay duqeeyeen ayaa waxaa saraakiisha ciidamada ay sheegay inay ahaayeen saldhigyo maleeshiyaadka kooxda daacish ay ku dhumaalaysanayeen saraakiisha ciidanka puntland ayaa xaqiijiyey in duqeynta ay weerarkii dhulka ay sababeen khasaaro xoogan oo kooxda daacish kasoo gaaray islamarkaana howlgallada lagu sifeynayo haraadiga maleeshiyaadka kooxda daacishna ay weli ay sii socon doonaan sidai hadalku dhegeen saraakiisha ciidanka puntland howlgalka duqeynta ah iyo weerarka tooska ciidamada puntland iyo saaxiibada caalamka ay ka fuliyeen buuraha calmiskaada ee gobolka bari ayaa kusoo beegmaya iyadoona saacadii lasoo dhaafay ciidamada puntland ay qabteen shabakad maleeshiyaadka kooxda daacish u qaabilsaneyd sahminta ciidamada maamulkaas iyo sidoo kale iyo tirinta mididka ciidamada puntland waxaana la sheegay in haatan ay gacanta ku jiraan islamarkaana sharciga la waafajin doono sida saraakiisha xaqiijiyaana maalmihii lasoo dhaafay ciidamada puntland ayaa sare u qaadeen howlgallada ka dhankaa kooxda daacish ay ka fulinayaan buurleyda calmiskaad ee gobolka bari mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo puntland ayaa gaalkacyo ugu qayb galay munaasabada lagu dooranayo hogaanka naadiga akhriska ee qoraalka gobolka mudug danaas maxamed ayaa mudug kasoo diray mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug ayaa magaalada gaalkacyo uga qayb galay munaasabada lagu dooranayo hogaanka naadiga akhriska iyo qoraalka gobolka mudug kaas ay ku midaysan yihiin dhallinyaro aqoon-yahanaa munaasabadan ayaa loogu codeeyey gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka naadiga akhriska iyo qoraalka iyadoona loo doortay mawlid cabdiwaaxid maxamed gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka halkaasi ay kula tartamaysay faadumo yacquub maxamuud dhinaca kale kaafiye nuur warsame ayaa loo doortay gudoomiye ku-xigeenka naadiga akhriska ee qoraalka gobolka mudug kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayey iyadoo cod gacantaaga ay ku doorteen xubnaha naadiga akhriska iyo qoraalka gobolka gudoomiyaha guddiga doorashada ayaana ku dhawaaqay natiijada
waxaan ku hormarayaa doorashada gudoomiye ku-xigeenka waxaa keliya goobtii midkaafiyo waxaa marinay shuruucda u taalay guddiga oo ahayd in aysan loo gacan xubnuhu u gacan taagaan qofka guddigaas aysan gudoomiye ku-xigeenka u tartamay markii la waayo qof la tartaa waxaa gacma waxaa gacanta u taagtay labaatanka xubnood ururka oo ahaa xildhibaanada wax dooranayay waxay kaafiyo saas ku noqonaysaa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka naadiga natiijadasha gudoomiyaha faadumo yacquub maxmed oo u tartamaysay gudoomiyaha naadiga waxay ahayd codka codkii ka heshay sideed cod waxaa kaloo sheeg la tartamayay saaxiibkay mawliid mawliid cabdiwaaxid maxamed oo isagoon helay labaiyo toban cod waxaa ah gudoomiyaha rasmiga ururka mawliid cabdulaahi munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha la doortay mawliid cabdiwaaxid maxamed isagoona uga mahad celiyey xubnihii doortay sheegeena inuu uga baahan yahay inay la shaqeeyaan munaasabadda doorashada hoggaanka naadiga akhriska iyo qoraalka gobolka mudug ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay xubno ka socday jaamacadaha magaalada gaalkacyo iyo xubno ka socday madbacadaha kuwaasi oo sheegay in ay bulshada ku baraarujiyaan akhriska iyo qoraalka maadaama akhriska qoraalku uu qayb ka yahay sare u qaadista aqoonta iyadoona lagula dardaarmay in xoogga ay saaraan sidii loo xoojin lahaa qoraalka afka soomaaliga oo ay sheegeen inuu haatan sii lumayo ummaddeennu inay wax badan iska beddesho wuxuu muhiim u yahay inay dadkeennu wax badan iska beddelaan waa u hambalyaynayaa hoggaanka cusub ee naadiga loo dhiibay aad baan ugu hambalyaynayaa waxayna maaragtay rajaynayaa in gaalkacyo ay ka dhigaan deegaan akhris oo ay ka qayb qaataan wacyigelinta akhriska
gunaanadkii munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada gaalkacyo galmudug daahir maxamuud cilmi iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo puntland ahna kusimaha duqa degmada gaalkacyo maxamed ciise xuseen waaberi oo la dardaarmay xubnaha la doortay iyo dhammaan bahda aqoon-yahanada gobolkan mudug waa halbowlo muhiim u ah haddii la tayeeyo gaalkacyona wax badan insha allah ka bedeli doonta gaalkacyo waa ogsoontihiin waa bartamaha soomaaliya waa meel ummad soomaaliya kala duwadegan tahay intaana ayayna uga baahanta tayayn iyo micno qiima leh kow waxaan rabaa inaan kula taliyo oo aan isleeyahay waajibaadkiina ay ka mid tahay koruqaadidda aqoonta bulshada in muxuu ahaa naadigan uu ka shaqeeyo aqoonta bulshada in kor loo qaado sidoo kaleta dhiirigelinta akhriska carruurta iyo muxuu ahaa haweenka asagana in kor loo qaado naadiga akhriska iyo qoraalku wuxuu u aasaasan yahay gobolka mudug ee degmooyinka gaalkacyo keliya ma ahan waxaa laydinka rabaa mawliid iyo kaafiyo iyo saaxiibada codka siiyey oo labaatanka xubnood ah oo halkan fadhida inaad gaarsiisaan degmooyinka gobolka mudug dhammaantood in la wada gaarsiiyo waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo waxaad nasiib u yeelateen inaannu diyaar idin nahay oo idin heelan nahay inaan idinla shaqaynona diyaar u nahay madalihii akhriska inaan idinkala shaqayno bulshada inaannu idinla wacyigelinno inaan diyaar idinla nahay halkaaad naga dhegaysanaysaana waa raydow joor markana warka caalamka dowladda maraykanka ayaa bilowday qorsho cusub oo ay ku doonaysay in ay ka dhisato marinka kasaxaramo dib heshiisiin taas oo dagaalyahanada ogolaanaysa in ay hubkooda dhiibaan fursadda loo siiyo cafis iyo in ay si badbaado leh uga laabtaan nolosha raydka ah si taasa loo gaaro xogaayaha arrimaha dibadda maraykanka mark rube ayaa khamiistii tagay israa'iil si uu u fuliyo qorshaha nabadeed ee labaatanka qodob ahaa ee madaxweynaha maraykanka donald trump ee marinka khaza oo hore uga hadlay sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka imaatinka rubeeya ayaa daba socda ka tegitaanka madaxweyne ku-xigeenka g d vence iyadoo saraakiil sarsare aqalka cad oo uu ku jiro wiilka uu soddonka u yahay madaxweyne trump ninka lagu magacaabo jared kushner ayaa soo gebagabeeyey booqashooyinkoodii dhammaantood waxa ay ka qayb qaadanayaan dadaalada lagu doonayo in lagu joogteeyo xabad joojin saddex iyo toban maalmood ah oo uu u dhexaysa israa'iil iyo dhaqdhaqaaqa xamaas ee falastiin laba sano kadib dagaal ruuxay bariga dhex oo idil wasiirka arrimaha dibadda israa'iil geedon zara ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in dowladdiisa ay ka go-an tahay xaqiijinta guul laga gaaro heshiiska khaza isagoo ugu baaqay xamaas iyo xarakada jihaad islaam in ay dagaalka joojiyaan oo ay hubkana dhigaan akhyaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caawna soo gaari waanigu intaa cidduu warkayga seegana waxay dib ugu daallacan karaan barta aan facebook ku leenahay radio jor waa anigu cabdiqaadir maxamed imaana sidaas iyo ammaano allah